أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool koonfur afrika ayaa wajahaya weeraro abaabulan xilli banaanbaxyada ajaniban ceybka oo weli ka socdo waddankaasi howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday kufaartii murtadiinta ayaa ka kala dhacay wilaayaadka gedo iyo shabeellada hoose maamulka ashaara dirirka puntland ayaa ku dhawaaqay inuu burburay nidaamkii ay ku dhisneed kooxda aridada soomaaliya dhakhaatiir iyo howlwadeenoo ka socda maktabka diiwaanka sakada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo howlo daaweyn ah ka wada wilaayaadka dalka ayaa gaaray deegaano hoostaga degmada ceelwaaq ee wilaayadaasi madaxa ugu sarreeya kooxda aridada soomaaliya iyo mucaaradka ayaa la geeyey xerada xalane ee magaalada muqdisho halkaasoo ay ku yaalaan safaaradaha gaalada reer galbeedka wilaayada islaamiga baay ayaa heshiis dhexalgala kala dhex dhigtay laba ka mid ah beelaha degaa wilaayadaasi oo u dhexeeyey khilaafa dhinaca dhulka ah عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin axada taariikhda hijiriguna ay tahay labaatanka bisha muxaram kun afar boqol afartan sideed qodobadii warka duhurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan ganacsatada soomaaliyeed ee koonfur afrika ku dhaqan ayaa wajahaya weeraro abaabulan xilli banaanbaxyada ajaniban ceybka oo weli ka socdaan waddankaasi camaar cabdiqaadir ayaa warbixinta warkan haya dalka koonfur afrika waxaa weli ka socda banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo dadka ajaanibta ah ee ku sugan kana ganacsada waddankaasi tan iyo markii mudaharaadadan ajaanib nacaybku bilowdeen xaalad adag ayaa soo food saartay soomaalida kuwaasi oo marka horeba si gaar ah loogu beegsan jiray dalkaasi koonfur afrika saacadihii lasoo dhaafay waxaa soo baxayay wararka sheegaya kooxo abaabulan oo weerar ku qaaday meherado ganacsi oo dad soomaaliyeed ay ku haysteen magaalada cape town mid ka mid ah ganacsatada soomaalida ayaa sheegay in iyagoo sifo sharci ah ku jooga dalka ay haddana wajahayaan weeraro xooggan oo abaabulan haatanna ay ku sugan yihiin xaalad khatar ah waxa uu intaasi ku daray in xilliga uu weerarku socday ay goobta joogeen ciidanka dowladda balse aysan jirin wax tallaabo ah oo haba yaraatee ay ka qaadeen kooxihii soo weeraray m calaykum soomaalida bilbal ujeediin waxaan ugula soo weeraray golda arow sharciyadeena bermudaan haysanaa sharciyaan haysanaa askartii waa naga celila'yihiin waa naga qabala'yihiin ma fahamte habartaan sase qoyaalasa ujeediin ma fahamte askarta waa naga qabala'yihiin waa la xiray meeshii miisaska waa xirnay cararaan joognaa naftanaan la baxsanaynaa waxaan u baahannahay caawinaad waxaan u baahannahay garab askartii way celila'yihiin waa kanaa dhulkaanoo dhan waxuu ku sifaysan yahay sharci aan dhihi rabay sifa sharci ah ayuu ku diyaarsan yahay marka ee, waa kaasaa soomaaliyay dhibaata meeshaan ka taagan dhibaata aad u weynaa meesha ka taagan dhibaata aad u weynaa meesha ka taagan waxaa caawinaada u baahannahay garabaa u baahannahay wax walba u baahannahay hey forward hey forward don't touch me everyone recording I have right to record I have right to record I have right to record
si guud qaxootiga soomaaliyeed ee ku sugan dalka koonfur afrika ayay la soo daristay cabsi iyo hanjabaadyo ka dhashay mudaharaadyada looga soo horjeedo ajaanibta waxayna dhacdooyinkan ugu dambeeyey imaanayaan iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay kooxahani xoog kula wareegeen meherado ay ganacsato soomaaliyeed ku leeyihiin waddankaasi koonfur afrika mahadsanidta camaar howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday kufaartii murtadiinta ayaa ka kala dhacay wilaayaadka gedo iyo shabeellada hoose howlgal qaraxa oo ay ciidamada mujaahidiintu ka fuleen gudaha degmada beled caawo ee wilaayada gedo ayaa lala egtay xarunta laanta socdaalka kooxda aridada ay ku leedahay magaaladaas waxaana jira khasaar soo gaaray maleeshiyaada halkaasi ku sugnaa dhanka kale wilaayada shabeellada hoose mujaahidiintu waxay dagaallo culus ku qaadeen xeryaha askarta kufaarta afrikaanta iyo saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmooyinka qoryooli iyo janaale iyo deegaanka haddana waxaana dagaaladaasi la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan maamulka shahaldiriirka puntland ayaa ku dhawaaqay inuu burburay nidaamkii ay ku dhisneyd kooxda ardada soomaaliya faahfaahinta warkan marwaan maxmed ayaa haya xilli uu cerka isku sii shareerayo khilaafka u dhexeeya kooxda ridada soomaaliya iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ayay dhinacyadu mar kale eedeemo culus hawada isku mariyeen maamulka isku magacaabay puntland ayaa kooxda uu madaxa ka yahay xasan gurguurta ku tilmaamay goonoogooso doonaysa inay muqdisho iyo deegaanada ku xeehan ka goyso soomaaliya inteeda kale sida uu hadalka u dhigay kadib kulan ay magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ku yeesheen golaha wasiirada maamulka shaadolo dirirka puntland uuna shirgadoominaya siciidin ay uga arrinsadeen gulufka ay kooxda ridada soomaaliya ka wada gobollada waqooyi bari ayna ku abaabulayso maleeshiyaad hubaysan wasiirka warfaafinta maamulka isku magacaabay puntland ayaa sheegay inuu burburay waxa loogu yeero nidaamka federaalka ah oo uu ula jeedo dastuurka murtadiinta isagoo xasan gurguurta eedeemo culus u jeediyey oo lagaga shaqeeyo midnimada dalka inaanay xukuumaddani haynin kii midnimada oggolaa wuxuu ku sii joogana aanay ka shaqaynaynin ee intii dalka midaysnayd la burburinayay taasoo macnaheedu yahay in madaxweynaha muddaxeedkiisu dhammaaday uu u egyahay inuu goosanayo isagu caasimadda iyo labada shabeelle inuu isagu la go-ayaayo u egtaayo oo isagu goomiyo goosad yahay halkaa marka ay marayso waxaa xukuumaddan xilgaadhsiinta ahi maraysaa inay maanta burburiso nidaamkii federaalka ahaa ayuu ahaa nidaamka federaalku nidaamkii federaalka ahaa madaxweynaha muddaxeedkiisu dhammaaday wuxuu u badheedhay inuu burburiyo hal gacanna uu dalka kusoo ururiyo maamulkiisa maamulada shaadolo dirarka ah ee jubbaland iyo puntland ayaa horay u sheegay inay xiriirka u jareen kooxda riddada iyagoo xasan gurguurta ku tilmaamay madaxweyne wakhtigiisu dhammaaday mahadsanid marwaan dhakhaatiir iyo howlwadeenoo ka socda maktabka diiwaanka sakabaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo howlo daaweyn ah ka wada wilaayaadka dalka ayaa gaaray deegaano hoostaga degmada xilwaaq ee wilaayada gedo casaam carafaad ayaa warbixinta warkan haya iyadoo dhowaan dhakhaatiirta xanaanada xoolaha ay soo gaareen qaybo ka mid a degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga gedo taasoo ay ka sameeyeen daaweynta xoolaha ayaa waxay markan gaareen deegaanka buusaar oo ah deegaan hoostaga degmada ceel waaqe ee wilaayada islaamiga gedo dhakhaatiirta xanaanada xoolaha ayaa daaweyn ka sameeyey deegaanka buusaar iyagoona daaweeyey xoolaha noocyadooda kala duwan sida geela ariga looda iyagoo siinaya daawooyinka noocyadooda kala duwan qaar ka mid a bulshada deegaanka buusaar oo la hadla idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyay habka xoolahooda loogu daaweeyey waxayna sidoo kale u mahadceliyeen dhakhaatiirta xanaanada xoolaha ee soo gaaray deegaanka buusaar diirii cabdibew ceelwaaqa deegaan ceelwaaqa loodaa ilaa waa kuurun marka hore soddon iyo afartan camal saas tirisantahay aheyd waa soo dhammaatay hadda ilaa waa kuurun yahay wax shan iyo toban ama labaatan saas camal oo kale taha yaa ka joogtay dadkaas waa u ducaynahaya walaalaha muslimka ee gurmadka noo sameeyey ilaahay ajir iyo xasanaad fara badan allaha ka siiya ilaahay fadligiisa ajir iyo xasanaad badan allaha siiya waan u ducaynaa khayr allaha siiya alxamdulilah dadkaas ilaahay fadligiisa allaha ka sawaabsiiya wixii ay shaqada ay noo qabteen iyo inta ay noo soo mareenba waa ku mahadsan yihiin waa ku mahadsan yihiin boqolkiiba boqol waa mahadsan yihiin ajir iyo xasanaad badan allaha siiya insha allah waa cabdulaahi xuseen cabdulaahi joogo degmada aalwa gaar ahaan wilaayada buusaar maanta waxaa noo imaaday xanaanada xoolaha ee xarakada al-shabaab waxayna soo gaarsiin caawimaad daawo ah daawadaas oo lagu shubayo xoolaha annagana waan ka gudoonnay miisaanka xasanaadka allah ugu dara hadduu ilaahay idmana waan ka rajeelinayaa intaan inka badan inaan ka helin hadduu ilaahay idmo marka shar badan allah gala saaka waxaana soo gaaray xanaanada xoolaha waana ku mahadsan waana noo daaweynahayaan alxamdulilah waa ku mahadsan ilaahay baa mahadle ayaguna mahad bay u sugnaatay sharoobo cirbad wax kasta daawo nooc kasta wax alla wixii jirin iyo waxaan jirinaynba waa noo daaweynayaan waana waxaana weli noo soo indhow aanna arag ama aanna arki aan jirin alxamdulilah rabbina ayagaa nagu bilaabay alxamdulilah ku mahadsanay boqolkiiba boqol waana ugu mahadnaqaynaa
dhakhaatiirta xanaanada xoolaha ee gaaray deegaanka buusaar ee daaweynayay xoolaha ayaa dhowaan sidan oo kale gaaray deegaanka faafaxdhuun oo ah deegaan hoostaga degmada baardheer ee wilaayada islaamiga gedo waxayna ka sameynayeen daaweynta xoolaha madaxa ugu sareeya ee kooxda ardada soomaaliya iyo kooxaha kale ee mucaaradka ayaa la geeyey xerada xalane ee magaalada muqdisho halkaas oo ay ku yaalaan safaradaha gaalada reer galbeedka sida uu ku waramayo cabdiqani maxamed madaxda ugu sarreysa kooxda ridada soomaaliya iyo kuwa mucaaradka ayaa la geeyey xerada xanane ee magaalada muqdisho halkaas oo ay ku yaalaan safaaradaha reer galbeedka saliibiyiinta ah ee uu maraykanku ka mid yahay dowladda maraykanka ayaa xerada xalane geysay madax murtadiin ah oo ugu horeeyo xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale hogaanka mucaaradka si ay halkaas uga qayb galaan xaflad uu maraykanku xalane ku qabsaneeyey sawiro ay baahisay safaaradda maraykanka ee muqdisho ayaa waxaa kasoo muuqanayay madaxa kooxda ridada soomaaliya xasan gurguurte saraakiisha ugu sarreysa maleeshiyaadkiisa xubnaha golihiisa wasiirada iyo madaxda mucaaradka oo uu ka mid yahay shariif sheekh axmed madaxii hore ee kooxda ridada soomaaliya sawirada oo si weyn ugu baahay baraha bulshada ayay dadku ka waraceliyeen waxayna sheegeen in tani ay tahay ihaano iyo fadeexad dulhoganaysa madaxda kooxda ridada soomaaliya iyo kuwa mucaaradka waxay tani kusoo beegmaysa xilli maraykanku uu midowda gaalada afrika u sheegay inuu dhaqaalaha ka goosan doono ciidamada kufaarta afrikaanta ee dullaanka ku jooga soomaaliya dhammaadka sanadkan labada kun lix iyo labaatanka madaxda kooxda ridada soomaaliya iyo kuwa midowda afrika ayaana durba dareemay qalqal xoogan mahadsanid cabdiqani wilaayadda islaamiga baay ayaa heshiis dhexalgala dhex dhigtay laba ka mid ah beelaha degaa wilaayadaasi oo u dhexeeyey khilaaf dhinaca dhulka ah bashiir muxidiin awayman ayaa warbixintan eegaya ilaahay salaaditii soonyay diinge korkoy raaska sari raaskamboniya kasanteega sehel mee ware
kadib madmadow soo kala dhexgalay beelaha eelaa iyo harin oo ka mid ah qabaa'ilka soomaaliyeed ee dega wilaayada islaamiga ah ee baay sababayna dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray labada dhinac ayaa ugu dambeyn laga gaaray xal buuxo oo heshiis ah maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa ku guulaystay xalinta khilaafaadkan dhinaca dhuleed oo u dhexeeyey beelahan kadib munaasabad ka dhacday deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo beelahan ayaa murankoodu ku salaysnaa dhul ku yaalla koonfurta magaalada baydhabo kaasoo ugu dambeyn guddi loo xilsaaray soo afjaradiisa kulankii gebagabada ee lagu xalinayay khilaafka beelaha harin iyo eelay waxaa goobjoog ahaa oo ka qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee baay culimo salaadiinta labada dhinac iyo qaar ka mid ah hormuudka qabaa'ilka soomaalida ee dega wilaayadan ugu horeyn aan eegno qayb ka mid ah qaabkii heshiiska u dhacay signa may ogaadasaana lamaadii qof falaadhadaan haayeen shalay isdegaalen lambogulow eh igabir alanyar eh meele ka dhamadeen iriidungeeke ini walba inayska haysane oo dildamba meele anka dhiin inaha kamaslahabana ogaadasa
xubno kala duwan ayaa madasha ka hadlay waxaana ka mid ah hoggaanka salaadiinta beelaha eelaa iyo harin oo kalaa suldaan aadan isaaq iyo suldaan maxamed macali xuseen heshiiskunkan e guud ahaan walaalihii barnaamijkaas ha qaban gaabi labadan beelood heshiis dhadhiki walaayadina ha dirti maylana jazaakum allahu khayran akhyaaray silan sheegayo unuuna saxdad kumla sheegaan layla gabna maana may bad bogaadiyaan ahe in walaalnyaga aan wala sheena unuun raalli keena jazaakum allahu khayr akhayray kuley sidii la ogye oo sheego banin baahnayn labadan beelood muddo ona taata arday ardayda ee yar likuroog iyo wala yar khilaafi dhex mari asalantian hadda afartii dhowr sano iyo jeer aha la sheego ma dheegna arday marka may buu aha eela iyo oonay haringa arday isdagaalsina leey ma dheegna runtii ammaantii oonay tay marka oo shayaadiinka faa'iidaysatan hadda ardayna nas hareeyo marka may baa noo ballan qaadan faday lamadan beelood haddii atiin maadaama la sheegay marka midoow iyo oonay reer u midooynina arrin lahaytaan ini dibda macnaha hata kubada khilaaf dhatin hakuban iyo noo ballan qaadan fadan diyaar gatiina
xubnihii marti sharafta ee ka qayb gashay munaasabaddii lagu heshiisiinaya beelaha harin iyo eelay waxaa ka mid ah suldaan muxiidiin cabdiraxmaan aadam iyo suldaan cabdulwaaxid macalin xasan nay markhaati kuena heliiskan oo asalseen haqaawan qabaday walaaya islaamigada ee baay lamaada qabiillik heliisayn ayuu ahaa reer harin iyo walaalaha reer elay shaydhaanu ku faa'iidaysiday in badan isuguna markhaati kuena khilaaf horoon majaarijan dad walaala eho wali hagal walaal marka dhammaa sidaa haye hatan walas dawagobaday maylan helay walaaya islaamiya lan heli ilaahay mahadiis kubacda sin maybaa sigsin mahadnagaan walaalayaalow walaahoo afkalaylaku sheego oo liin suubena dhabsheelata in walaay li sheegay likaheli dhabsiinkunagat walfade horta ilaahay sanbaraka ee maylaaraay meelimay oo fadhiya geeka oo lika maslahaayahaye oo lamadan beelood kaheliyano xafladii unati roogno dadkii laaraay abo eelay i afhariin asdadhaalateen la dhiigno lama midowiliskare dadka ba lama lama inasajaar reewanka lamaad ina iska dhawaay tiatiin oo walaalahay islaamnimo iyo dirisnimo walaalka atiin ununuma ilaahay siin ku tuugana in hatu kureed olaad qabil siin dhex dhig yaa ilaahay siin warsadaan ugu dambeyn waxaa heshiiska beelaha eelaha iyo hariin ka hadlay sheekh xamse abujacfar waaliga wilaada islaamiga ee baay ani la xifdiyo la ilaaliya dhammaan qodobadii la kaheli sidii oo dhan tixgeliyo oo dhan ilaali ciddi ka xadgudubtoona gacmo bar ee la ka wada qobdo ka wada goban oo dhanagoo hoos kulu wada jeesana hoostolan gallanow uninoo dhaladii ii reer ka haayay hoostolanien gallana ilaahay subxaanau watacaala lanku obsada cadaaladana la ilaaliya heliiskana la ilaaliya yaraado wiinado megel ibalaan wali nagadooba qof kasta oo walaagay gee kale ka heliha ku horjeedsada ama ani buriyo dabandaabo ka sameeya iskaday ani gacmo bare ka wada gobanaan insha allahu tacaala diyaarangana baaraka allaahu fiikum wajazaakum allahu khayr heshiisyada nuucan waxa uu door muhiima ka qaataa xoojinta nabadda iyo ilaalinta amniga iyo horumarinta wadajirka ah ee bulshada iyagoo yareeya khilaafaadka ka dhasha muranada dhulka waxaana horay wilaayada islaamiga ah ee baay sidan oo kale ugu guulaystay xalinta khilaafaad u dhexeeya beelaha dega wilaayadan walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalusi xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warka warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu